بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda afartan iyo labaad min suurati الnejm waana ilaa rabbika almuntahaa waannahu huwa adxaka waabakaa waannahu huwa amaata waaxyaa waannahu khalaqa الزawjayn اldakara wاlunhaa min nudfatin idaa tumnaa waana calayhi nashأaة اlأqraa waannahu huwa agnaa waaqnaa waannahu huwa rab الshicraa وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى إلى آخر الآيات waxaynu ku soo jirnay aayaadkii isku xirnaa wa an laysa lilإnsaani ilaa maa saca wa anna sacyahu sawfa yuraa ثuma yujzaahu اljazaaء alأwfaa wixii ku yaalay am lam yunaba bima fii suxufi muusa bay aayaadku la socda ma waan loo waramin wixii ku yaalay muuse suxuftiisii iyo nebi ibraahim suxuftiisii oo aayaadkii lasoo sheegay ah iyo wa anna ilaa rabbika rabbigaa intii ka ah almuntahaa inuu ahaaday makaanu intihaadu iyo masiirka iyo marjicu wa annahu ilaahayna huwa isaw adxaka inuu ka qosliyo oo ka farxiyo oo faraxa ilaahay isagu abuuray waabakaa inuuna ka ohiyo oo ka tiiraanyaysiiyo tiiraanyo geliyo tiiraanyadan isagoo abuuray adxaka fi dunyaa adduunyadii baa laga qoslinayaa waa abkaa manabka ama ilaahay wa annahu huwa adxaka ahlaljanna ilaahay ahlu jannahiibuu ka qoslinayaa ka farxinayaa wey waabakaa waa maxay yadan abkaa ahla naari ahlu naarkiibuu ka ohinaya meeshaas dhibaataa taalla naarta ilaahay naga magangeli wa annahu ilaahayna huwa isagu inuu yahay baa ku taallay suxuftaas wa annahu ilaahay huwa isagu amaata inuu dilo waa maxay khalqiga isagaa ilaahay oofsanaya mowdka isagaa abuuray waaxyaa isagaana nooleeya xayaatadana ilaahay isagaa abuuray isagaa awooda cala alimaatati walixyaai dilid iyo noolayn cid kaloo awoodaa ma jiro wa annahu ilaahayna khalaqa inuu abuuray azawjayni labada sinfi ka bedelo addakara inuu abuuray iyo walunhaa kan lab iyo kana digba weeyaan oo awlaadda iyo tarankii nebiyullaahi aadam iyo xayawaan oo dhan wax lab iyo wax dhadigba labadan iska soo horjeeda ilaahay isaga abuuray hal biyaabaa laga abuuraya oo hal maxal bay ka soo dhalanayaanoo laga abuuraya waxyaalahan iska hor imaanaya qosolka iyo ohintu waa iska soo horjeedaan nolosha iyo geyridu waa iskudud waa iska hor imaanayaan addakar walunhaa wax lab iyo wax dhadig waa sidoo kale wa haadaa shayun laa yasilu ilayhi fahmu lcuqalaa'i laa yaclamuunahu ilaahay awoodiisa walaa yaclamuuna ilahay awoodiisa waa ballaaranta waa biqudrat illaahi weeyaan menidaas yar ee hal shay ah baa waxaa laga abuurayaa acdaa iyo xubno kala duwan iyo wax lab iyo wax dhadig iyo dabecado dabeecado kala duwan wa annahu khalaqa zawjayn adakara walunhaa min nudfatin baana ilaahay ka abuuraya khalaqa ilaahay waa abuuray azawjayn adakar iyo walunhaa min nudfatin buu ka abuuray nudfo idaa tumnaa markii la gano macnaha nudfada iyo menidaas oo ninkii dhabarkiisa ay ka timaado oo riximkii ay ku dhacdo qofkii dumarka aha waxaa kaloo ku yaalay wa anna calayhi ilaahay dushiisa inay ahaato annash'ata alukhraa soo celinta dambe khalqigoo dhan xisaab iyo abaalmarin loo soo celinayo lasoo noolaynayo intay dhinteen ka bacdi abuuridda dambe weeye oo gaaladu hadda diidan yihiin wa annahu ilaahayna huwa isagu agnaa agnaa inuu yahay kan hodan yeela ciddou rabo qani ka yeela wa aqnaa inuu yahay kan faqri ka yeelan bimacnaa afqara man shaa ciddou doonana faqiireeya agnaa man shaa wa afqara man shaa oo kale ka dhiganta agnaa waxa weeyaan qof baa ilaahay buu wax u dhiibayaa waa ku raaligelinayaa raa qofkan waxaan raalli baa looga dhigaya waxaa kaloo macno kale ah ilaahay waana huwa agnaa weeye wa agnaa waa kii kaydinta baray insaanka wax in la kaydsado waxa qofku ku dhegan yahaadoo kaydsanayo oo meel ku ridanayo oo waxa weeyaan hantida ah ee maalka ah xoolihii la siiyey inuusan iska sayrsayrinayno xafidanayo oo kaydsanayo oo kaysigaasna waa lagu fasiraa waannahu ilaahayna huwa isagu rabu shicraa inuu yahay waka waxaa kaloo ku taallay waannahu huwa ilaahay rabu shicraa xiddigaas rabbigiisa inuu yahay xiddigan kuwa caabudi jiray kaasaa waxaa la tusayaa waxaad caabudaysaan rabbi maahee kan aadinku ashicraadan oo xiddigaana rabbi baa leh ilaahay baa huwa rabu shicraa ah waannahu ilaahay huwa isagu rabu shicraa weeye xiddigan iftiinka badan ee ashicraa la yidhaahda ee caabudi jireen weeyaan markaas rabbi ma ahee isagaa rabbi loo yahay wey qole reer khusaca la dhihi jira caabudi jira nin baa u jireeyo meelu dhigay waxaa kaloo ku taallay waannahu ilaahay ahlaka inuu halaagay caada aluulaa iyo caadan iluulaa caadan reer caad caadkii aluulaa ee horeeyey caadkii dambe reer samuud baa jira moogta caadkii hore ee nebiyullaahi huud loo diray ee dadkii xoogga badan ahaa ee dadkii kibirka badannaa ahaa ilaahay kuwa inuu halaagay biriixin sarsarin caatiya ayaa lagu halaagay nebi nuux ka bacdi ummaddii labaadoo la halaagay weeyaan qoladan reer cad kuwaasan inuu ilaahay halaagay wahamuuda iyo wahamuudan wahamuudana ilaahay inuu halaagay reer hamuud iyana waa la baabiiyey famaa abqaa ilaahay ma baaqi yeelin labada qolo midna hal axad lagama baaqi yeelin laa caadkii hore walaa caadkii dambe famaa abqaa wey labadii fariiq falam yubqi minhum axadda axadna kama baaqi yeelin wa qowma nuuxinna waa halaagay ahlaka soomaada soo marin waanahu ahlaka waahlaka wuxuu kaloo halaagay ilaahay qowma nuuxin nabiyullaahi nuux qowmkiisa min qablu horay horay waa maxay qabla caadin wa hamuud reer caad iyo reer hamuud hortood ayaa la halaagay maxaa yeelay innahum kuwani kaanuu waxay ahaayeen hum iyagu adlama kuwa dulmi badan wa adqaa ee qooqidna badan labadii qolo reer caad iyo reer hamuudba waxaa ka dulmi badnaa kana kibir badnaa qoladan qowmu nuux ayaa ka dhib badnaa enebi nebiga ilaahayna waa dhibeen nebi nuux waa ay dhibeen kun sanoo konton dhiman buu xaqa iyo towxiidka iyo iimaanka ugu yeeray markii ummaddii qarnigaa noolayd dhammaato ilaa isagu walo waa u noolyahay ninkaa inta wiilkiisa gacanta qabto iyo tamashaa bihi ilaa nuuxi nebi nuux xaggiisa ula dhaqaaqo buu uga soo digi jiray wuxuu dhihi jiray wiilkaygiio yaa bunay inna abii mashaa bii ilaa haada hadda ka hor baa aabbahay gacanta isoo qabto ninkaan idulkeena wa ana miluka yowmadin anna maalintaa adaan ku leeka haa waa aan ku leekaaba anna aabbahay saanoo kale gacanta iisoo qabta fa iyaaka adiga iyo waxaan idin kala digayaa an tusadiqa inaad rumayso ninka ah ninkaa ha rumayn kii weynaa fa yamuutulkabiiru cala alkufri duqii wuxuu ku dhimanayaa gaalnimo wayanshau saqiiru kii yaraana wuxuu ku barbaarayaa calaa buqdi nuux nebi nuux collaytankiisa ummado hore dhibaato la marshay hadday meel ay ka sheekeeyaan ama calaamado u sameeyaan dhibaatooyin soo gaaray kuwii yaryaraa waa ku barbaaraya markaasaa kii soo dhasha wuxuu leeyahy waagii sidaa naloo galay waxaa nagu dhaceen sidaa naloo gumaaday rabshadaas balaayooyinkaas marka jiilashii dambe baan weligood cuqdadii iyo colaaddii ka dhammaanayn dhowr qofoo u fakeray baana ugu talagalay inay maaragtay dadkaas dhibaatada u geystaan oo fogeeyaan ilaahuna badbaadi qoladaas sidaasi ahay mid kasta hadha wuxuu dhahaya ana aabbahay baa iga digay awoogay baa iga dig wاlmu'tafikata ahwaa ahwaadaas mafcuulkeediio soo hormaray wa ahwaa ilaahay inuu halaagay baa ku taallay almu'tafikata tii la garaabagadiyey ama tii la dabagadiyey waa nebiyullaahi luud qolooyinkii loo diray kuwaasna ilaahay baa halaagay waa la garaabagadiyey jacalnaa caaliyaha saafilaha dhankii koraa xagga hoose laga dhig jibriil baa waxaa la yidhi saa u galay fakashaa ilaahay waa ku daboolay haa iyada qoladaas maabuu ku daboolay hashaa daboolay fakashaahaa hashaa faacilkeedii damiirka halkaas ku jira oo loo celinaya ilaahay daakirta icraabo kalena waa jiraan fakashaa waa ku daboolay ilaahay haa middaas walmutafikata hawa maakiibuu ku daboolay hasha daboolay oo cadaab iyo balaaye ah wax la cabiri kara maahae fakashaaha maa khashaan kaga bax weeyaan baa lagu leeyay intaasoo kale fa waxaa ilaa cabdi maa waxaa sheega mar haddow maaragtay shay weyn yahay cadaabkan weynankiisa iyo soo u camimay baa lagu leeyahay tafaasiishiisa waxba lagu gelimaye fakashaaha maa khasha fabiayi aalaa'i rabbika rabbigaa nicamtiisa iyo nicmooyinkiisa tee ka aho tatamaro aad shakinaysaa ayuha alinsaanu de qof yahow nicamta ilaahay tee ka ahoo aad shakinaysaa oo ka shakisanta haadaa nebigaani nadiirun waa dige oo min annuduri اluulaa waa nebi maxamed alayh sala slam kaasoo ka ahaaday min annuduri luulaa digayaashii hore waa maxay rusushii hore say u digi jireen iyo jinsigoodii binu aadan say u ahaayeen sidii oo kale weeyaan muxuu ka digayaa cadaab haadaa nadiiru min annuduri اluulaa azifat waxaa dhowaatay alaazifatu ayaa dhowaatay qiyaamadii alaazifa waa magac qiyaamadu leeyahay saacaddii qiyaamadaa dhowaatay wey aazifa waxaa loogu magacaabay lidunuwihaa wa qurbi qiyaamihaa dhiciddeedii baa iska dhow laysa uman ahaan lahaa iyada lahaa saacadda qiyaamada min duuni illaahi xaalo ahday alla sokadi kaashifatu nafsun oo kaashifatu na faydaysa naf celinaysa ama faydaysa alla sokadiis uma ahaanin saacadda qiyaamada cid celinka dhaa ma jidhowey afa min haada alxadiidi ma xadiidkan iyo qur-aankan xaggiisa tacjabuuna la yaabantiin tacjabuuna la yaabaysa afa min haada alxadiidi afa min haada alqur'aani bay ka dhe xadiidkaani fa biayi xadiidin bacdahu yuuminuun war ma qur-aankan waman astaqu min allahi xadiida waman astaqu min allahi qiila war ma qur-aankan baa la yaabantiin kuwiinaan gaaladaayo oo wa tadxakuuna ku qoslaysaan oo walaa tabkuuna idnaan ooyeynin markay maqlaan bay qosqoslayaan jees jees oo walaa tabkuuna ma ooyeysaan maya zawaajirtiisa iyo aayaadkiisa iyo cajaa'ibtiisa isma bedelaysaan maya waqad kaana xaqukum an tabku dam xaqiinu wuxuu ahaa dhiig inaa ilmaysaan bedela damci ilinta booskeeda inaa indhihiinna dhiig ka yimaado maxaa la dhiigu idinka imaanaya xasanan calaa maa faradtum waxaa ku xadgudubteen yaa ee idinka khasaaray idinkoo ka tiinaayaysa walxaal antum idinku saamiduuna aad tihiin kuwa kaafiliina ama iska cayaaraya haddii la xaaleeyo haddii kaloo musanafo laga dhigana waa antum idinku saamiduuna fasjuduu sujuuda lilaahi ilaahay u sujuuda ilaahay u sujuuda wacbuduu caabudana ilaahay subxaana wa tacaala walaa tacbudu laata walcuzaa laata iyo cuzaha caabudinina iyo wamanaata iyo ashicra iyo washicra xidigii kuwa caabudi jireen waxaasoo dhan ha caabudinina sujuud ma mutaysan cibaadana ma ay mutaysan waxaa iyagaay waa asnaam iyo balaayo weeyaan markaas sujuud waxaa jira qur-aanka meelo ka mida ku jira ilaa afar iyo toban meeloo waxaa la yidhaha sujuudu tilaawa oo tani ka mid tahay qofka akhriyey iyo qofka maqlayba inay sujuudaan xataa saanoo kale marka loo fadhiyo haddii qofku meelu fadhiyo u saamaxayso inuu ku sujuudo waa habboonta marka iyagu haddee asnaamiya balaayi u sujuudi jireen kuwaanaana ugu magac dheeraa laate iyo cuse iyo manaate caam alfadxi baa nebigu wuxuu diray calayhi salaatu wasalaam khaalid bin welid cuse soo baabi'i buu yidhi markaasuu soo burburiyey waa isagii dhahayey khaalid bin lwelid yaa cuzu kufraanaki yaa ku kufrintaade waa kuu kufrina laa subxaanaki te waxa weeyaan ilaahay baa subxaanaka la yidhaahdaa adiga soo ma aha adiga kufraanaki baan ku leenaha bu yidhi innii qad ra'aytullah ilaahay baan arkay buu yidhi qad haanaki isagoo ku ihaaneeyey dee isagaa burburiyey le qofku waxa weeye laa xawla walaa quwata illa billah wey isagoo awoodiisa siin mayo amar ilaahay iyo amarkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa la la la fulinaya waintahad bifatxi maka maka markii la furtay waxaa dhammaaday cibaadat lawthaan walasnaam awthaan iyo asnaam in halkaas lagu caabudo iyo muslimiintu waa laga fogey wadakhala annaasu fii diin illaahi afwaajan afwaajan dadkiina diinkii ilaahay bay galeen iyagoo jamaaco jamaaco iyo koox koox iyagoo ah ayay diinkii ilaahay ayay galeen oo dadkii waa wanaagsanaadeen weeyaan dee islaamnimadii baa la qaatay saasaa dadkii ku habboonaaday suuratu lqamar suuradda la yidhaahdo dayaxaa loogu magac daro aayaadkeedu waa konton iyo shan aayadood iyaduna waa suuradda konton iyo afraad mar haddii maki la yidhi intaa kaga gudub caawa waa garanaysaa qur-aanka makiga iyo wuxuu ka hadlo bismi illaahi اraxmaan اraxiim iqtarabat waxaa dhowaatay asaacatu saacaddii baa dhowaatay waa qiyaamadii wey wanshaqa alqamar dayixiina waa kala dhambalmay dee kala dhambalankaa horreeya ma ogta inshaqa alqamar horta dayaxa kala dhambalankiisaa horreeyey iyagaa codsaday haddaa rasuul ilaahay tahay dayaxaasoo laba meelood kala joogo kala dilaacay aan aragno kuwa gaalada ah ilaahay buu nebigu baryo waa loo yeelo laba buuroodoo jabal abi qubays iyo jabalkii kale baa labadii qidco ee dayaxa loo kala saar iqtarabat isaacatu ama saacaddii waa dhowaata wanshaqa alqamaru waqad inshaqa alqamaru dayixiina waa kala dhambalmay horoobu kala dilaac wain yarow hadday arkaan aayatan aayad iyo mucjizo hadday arkaan yucriduu waa jeensanayaan aayad tusinaysa nebi moxamed runnimadiis calayhi salaatu wasalaam markay arkaan waa jeensanayaan iimaankay ka jeensanayaan wayaquuluun waxayna odhanayaan sixrun haadaakani waa sixrun oo mustamirun daa'im ah meeshay rumayn lahaayeen waxay dhahayaan waa sixru mustamirun dayixii markay arkeen kuwii maka iyo aagaajo waxay leeyihin dhahan waa nala sixir ilaa dadkii debadda ka yimid iyo baadiyaha iyo meelaha ka soo gala ay dhaheen annagaa xalay arkaynao dayixii waa kala dilaaco labu kala noqod waxay dhahayaan marka sixru mustamirun weeyaan kuwa gaalada markay nebiga u yimaadeen calayhi salatu wasalaam waxay ku dhaheen haddaad run sheegaysad dayaxa laba kala dhi waa ku rumaynaynaa haddaan saa aragno hameen waxay ahayd dayax leylatulbedri ah fasa'ala rasuululahi sal alla alay slm rabbahu an yucdiyahu maa dalabuu ilaahayow isiih waxay iga dalbanayaan fanshaqa alqamaru dayixii baa kala dhambalmay nisfun calaa jabali safa wa nisfun calaa jabali buur kaloo ka soo horjeeda qayqicaan baa la yidhaha iyo jabalu abu qubays oo isu dhow yihi xataa raw xiraa baynahumaa waxay arkeen buurtii xira oo u dhaxaysa dayaxii laba meelood kale fogo jooga markaa waxay dhaheen maxamed baa na sixray markaasay dhaheen hadduu annaga hadda na sixray dee ummaddao dhan ma sixri karee bal ummadda imaan doonta aan weydiinno abujahal baa wuxuu yidhi isbiruu war bal iska aamuso iska sabra xataa ta'tiyanaa ahlulwaadi ilaa dadka togu noo imaan makana waaxigeeda dadka deggan ilaahay nooga imaanayaan hadday noo sheegaan inuu dayaxu xalay kala dilaacay fa huwa saxiix wailaa faqad saxara muxamedun acyunana haddii kale moxamed baa indhahana qabtay oo na sixray balaayo i sixir bay aaminsan yihin dadkii waa yimaadeen sawixdhen xalay dayax maxaa ku dhacay waa kala dilaacay abujahal iyo gaaladii meeshay ka rumayn lahayn waxay dhaheen haadaa sixru mustamir waxaana waa wax mustamir oo daa'imao ummaddii oo dhan saameeyey oo waxa weeyaan aan xal lahayn mucjizaadka waaweyn oo nebiga la siiyey waya calayhi salatu wasalaam ayay ka mid ahay laba markuu noqdo nebigu wuxuu yidhi ishhadu ka markhaanta ahaad wakaas amaa maa yadkuruhu bacdulqusaas dadka iska qisooda waxay sheegaan oo dayaxii baa inta soo dhacay oo dhulka yimid nebiga soo dulfuulay oo saa waxyaalahaas buu leeyahay falaa asla lah wahuwa kadibun muftara laysa bisaxiix iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar wain yarow aayatan yucriduu wayaquuluu sixrun mustamir wakadabuu waa beeniyeen marka fiiriyo wanshaqa alqamaru arrintaas arrin horey u dhacday wey kuwa dhahaya gadaal bay ka imaanaysaa maahee horey u dhacday wakadabuu waa beeniyeen nebigii bay beeniyeen calayhi salatu wasalaam qur-aankii bay beeniyeen ilaahay bay beeniyeen watabacuu waxayna raaceen ahwaa'ahum hawooyinkoodii bay raaceen wa kullu amrin amar dhammaantiisna mustaqirun weeyaan amarka saaiba mid sugnaanaya wey yoolkiisa gaaraya in khayran fa khayrun wa in sharan fa sharun wey arrinkaasaba kullu amrinba sideeda waa mustaqirun weeyaan mid sugnaaday wey bimacnaa kullu amrin mustaqirun biahlihi weeyaan walaqad jaaءahum waxaa u yimid min alambaa'i xaalow ka ahday wararka xaggooda maabaa u yimid fiihi dhexdiisa u ahaaday musdajarun sajroomid wax lagu sajroomo oo lagu cabsado baa xagga wararka uga yimid kuwan gaalada ah akhbaartii ummadihii tegey iyo kuwii rususha beeniyey wararkii halkaa ka yimid wax lagu cibro qaato lagu sajroomo oo lagu cabsado ayaa u yimid xikmatun baa u timid jaaahum waxaa u yimid xikmatun oo baaliqatu ama waa xikmatun baaliqatu ama haada alqur'aanu qur-aankani waa xikmatun xikmaddaasoo baaliqatun xeel dheer meesha u dambaysa bay hanuunka iyo caddaynta ka gaadha xikmadna haddee isaabada xaqa la asiibo iyo fahanka iyo xaqa iyo waxaasoo dhan intaasoo tafaasiira ku jira famaa maxay bay tuqni nuduru kuwa digayaa deeqayaan ama famaa tuqni ma deeqin maada naafiye in laga dhigo iyo isfaamiye in laga dhigo marka famaa maxay bay tuqni nuduru fa ayu shayin bay tuqni nuduru kuwa digayaa deeqayaan wey qof ilaahay shaqaawo iyo ahla naarnimo u qoray dig maxay digniinuhu u tarayaan qof qalbiga la daboolay oo maqalkiisa la daboolay iyadoo xikma xikma xikmatun baaliqa ay u timid waxba u tari mayso digidyaalkaas waa dhagalaayihiin xaqay ka dhagalaayihiin wmaa tuqni alaayaatu wاnnuduru can qowmin laa yuuminuun oo kale wey fii suurati yuusuf fii suurati yuunus baan leeay ama famaa tuqni ma deeqin annuduru nudurtii waxba kama deeqin fatawalla iskaga jeenso canhum xaggooda nabiy llaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam kuwaan mujrimiinta ka jeenso yooma yadcudaai xagga markaa u bilow ama u goos wadkur ka sheekay yowma maalin xus yadcu daaci kan yeerayaa uu yeerayo dhawaaqayo israafiil baa la yidhi yowma maalin yadcu daaci kan yeerayaa uu yeerayo ilaa shayin shay intii ka ah shaygaasoo nukurin la inkiro shay la inkiro fadiica nufuustu inkirayaan dhibaatadiisa iyo mashaqadiisa awgeed waa yowma alqiyaama waxaa ahwaal iyo balaaye iyo dhibaato taal awgeed ilaa shay-in nukurinba ugu yeeraya khushacan xaal ay tahay mid yaa khushuucsan oo liidata oo dullaysan absaaruhum aragyaalkoodu yakhrujuuna yakhrujuuna faacilkeeda khushuucan laga xaalaynaya yakhrujuuna way soo baxayaan min alajdaafi qubuurahay ka soo baxayaan khushacan absaaruhum yaa xaalay tahay absaartoodu mid liidato oo dullaysan oo aysan kor u qaadi karin wax saas hoosuu fiirinayo khushuucsanoo saasoo kale ah kaanahum waaaba iyagoo waxaaba moodaa jaraadun ayax oo muntashirun faafay muntashirun faafay waxaa moodaa se u yaacayaan dadku u duulduulayaan bahalkan ayaxa ah yaa waa waxaa yaryaroo saa u duulduulaya dheeraynta badanoo ordaya saa u wada yacyaacaya waa la arka hadda ayaxyadu meelahay ku dhaceen kaanahum waaba iyagoo jaraadun oo muntashirun ah oo muntashir waa maxay wax allaale ilaa nebi aadam wixii qabri galay ee dhul lagu aasay baa saa usoo yaacaya fagagax isoo dhahaya markaasaa meel kasta saa loo yaacaya waaba kaanahum jaraadu muntashirun marka marka yay ajiibayaan ku soo yaacayaan kii u yeedhay yooma yadcu daaci meeshay u socdaan iyo waxaas iyagu waxba garan mayaan jaraadun muntashirn waxaa loo leeyahay ayuxu jiha ma leh xagga u socdaa xagga u socdaa waa isku dhex yaacsanyah sidaasuu iskaga daba wareegaya qubuurihii bay ka soo baxayaan iyagoo argagaxsan kaa daacigaana waa malag waa israafiil muhdiciina xaalayyihiin kuwa degdegaya ila daaci bay u degdegayaan kii u yeedhay waxay ka dhigan tahay maadadii acnaaqihim iyagoo luqumaha iyo surka saas kor ugu taagay ila daaci kii u yeerayay xaggiis ma dibdhacayaan hal mar oo loo dhawaaqay yooma yadcu daaci dhawaaqaa yaree la siiyey buunka nafqada loo afuufay bay hal mar saa u soo yaacaya waa maalin weyn maalinku waa maalin cabsi badan waa maalin khatar badan yooma yadcu daaci ilaa shayin nukurin baaba la yidhi shay nukuroo nufuustu inkiraya indhahooduna waa liitaan waa dullaysan yihiin qabriyaday ka soo baxayaan iyagoo jaraadu muntashir ah waxay u degdegayaan ila daaci kii u yeeray u yeeray yaquulu lkaafiruuna gaaladu waxay ku qowlayaan haadaa midkaani waa yowmun maalin oo casirun culus yowmun sacbun shadiidun war waa maalin daran yowmun shadiidun cala alkaafiriina wey laa cala almu'miniina laakiin mu'miniinta alla waa u salaya oo waayadii meelo kale lagu tilmaamay maalinka markii laga hadlayay yowmun casiruntaas fadaalika yowmaidin yowmun casiirun cala alkaafiriina hayru yasiir baa layidhi kuwa muuminiintaa marka ilaahay waa u fududaynaya amaa kuwan soomaa iyagu waa maalinkaas yowmun casiirun cala alkaafiriina oo hayru yasiir ah maalinka noocaasuu iyaga ku dul noqonaya waa yowma yakuunu nnaasu kalfaraashi lmabahuud saasoo kaley noqonaya maalinkaa isagaa weeyaan darsigeennu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab